ma jiro laakiin ninaa maaragtay shalay dhintay marka xalinaayo waxyaabaa dhaadhacay laakiin manaa dhaawac ma jiro marka runtii arrintaas waa arrin aada u dhib badan oo xanuun badan waana arrin aan ka shaqeynay oo in la joojiyo colaadaha meesha ka jiray agaasiyo aan ka shaqeynay nabad ka shaqeynay si fiican ugu guuleysanay laakiin waxaa moodaa in wax soo noqdeen aada iyo aadaan uga xuna runtii arrintaas runtii dadkan waxaan ku baaqaynaa inay dagaalka joojiyaan maaragta insha allah labada qolobaad waa la hadalnay ciidamo waa u dirnay runtii waxaan rajeyneynaa in oo si fiican maaragtay muxuu ahaa hawshaas u dhammaan doontaa juulayrad halka qofee dhintay mudan madaxweyne ma kii dilka loo geystay oo shalayba mise dagaalkii xalow ku dhintay
dagaalkii dilka loo geystay shalay waayo qof kale xalay xalay wax la saaraa oo madhicno bulshada maxaa laga yeelay ciidamadii dagaalamay xalay maanta inay is hor fadhiyaan bay warar sheegayaan wax dadaal oo aad ku kala qaadeen ama nabadeena oo aad samaysay runtii nabadeen labada dhinacba waa la xiriirnay hawshaas si fiican aan ugu dhex jirnaa midda kalena ciidamana waan u dirnay oo meesha oo dhex gala runtii waxaan rajeyneynaa ilaa birjole shaqooyin badan ee caawa aan ka qaban doonaa habeenimada adulaara hadda goobihii lagu dagaalamay miyay kala joogaan mise ciidan aad dirtayna ku dhex jira
labada meeshooda ku noqotay hadda wax oo dhibiyo wax hadda buuqa ma jiraan laakiin insha allah waxaan rajeyneynaa inaan ku guuleysan doona adulaara ciidanna waa u dirnay ciidanka waan gaari doonaa saacada soo socda adulaara madaxweyne balanbal muddo dhowr sanaha lagu dagaalami jiray weliba waxay ahayd meeshii ugu wanaagsaneed oo xal nabadeed aad ka gaartaan oo adduunka oo dhanna idinkugu hambaliyey haddana dibi usoo laabteen beelihii dagaalamay maxaa soo celiyey dadkan iska tiraal dadka waa iska ribaajiye waa iska hool dhaqato maaragtay waxyaabaas soo celcelinaya insha allah marka laakiin waxaan rajeyneynaa inay soo noqon waana ka dadaalayna sida isu soo noqon dulaala soo maahan kii afartanka sano ka badan socda oo aad xalinaysay mise waa dagaal kale oo deegaanka le waa waxyaabahaas waa aanadas qabiilka iyo wax lamidkaa waay waayahay maxaa ku talinaysaa oo aad ugu baaqaysaa dhinacyada dagaalamaya runtii waxaan ku baaqaynaa in qolo walba meesheeda joogto runtii anooyinka qabiilka la joojiyo arrintan fadal laisaga yimaado dhibkan oo saas ku yaraada haddii laa yidhahdo
maxamed xaashi carabey madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal oo ku baaqayay in la joojiyo balambal dilal iyo isku dhacyo laba maleeshiya u dhexeeya oo xalay iyo shalay deegaankaas ka dhacay maantana xiisadoodii ay taagneed wararkii ugu dambeeyey way degan tahay balambal laakiin jawi cabsi ah ayaa ka jira oo dhinacyada dagaalamaya quseeya wixii warar ay ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa haddii allah awoodda la idmo markana hirshabeelle madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cali guudlaawe xubno isugu jira wasiiro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin degmo ayaa maanta waxay ku baxeen in ay gaaraan degmada layidhaahdo cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe oo dagaal muddo uu ka socday dagaalkaas oo dad badan ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ujeeddada socdaalkooda waxa uu ahaa sidii u gaari lahaayeen deegaankaas laakiin waxa ay ku hormareen degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay booqdeen mashaariic ay sheegeen in dhinaca korontada laga samaynayo oo degmadaasi ka socday oo mar madaxweynaha uu dhagax dhigay laakiin dib ayay u soo laabteen sababtaas oo ay ka embaartay waxaa loogu sheegay oo xubno ka mida wafdiga ay noogu sheegeen in lagu wargeliyey madaxweynaha iyo wafdiga la socdaba inaysan gaari karin degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe si ay waawaantii deegaankaas mar la dhigay ay usii dhammaystiraan sababa dhinaca amniga ah ayaana loogu wargeliyey wafdigu inay dib ugu laabtaan degmadaas waxayna ku soo laabteen magaalada muqdisho oo caawa ay joogaan xildhibaan isaaq kiilo warsamo oo ka mida xubnaha baarlamaanka ee wafdiga ka tirsan oo kenya la hadlay waxau beeniyey in wax cabsi iyo dareen ah ay dib ugu soo laabanin muqdisho oo xaaladu ahayd mid degan laakiin ujeeddadoodu keliya ay ku koobneyd degmada warsheeq si ay usoo kormeeri lahaayeen laakiin wararka madaxa bannaan waxay sheegayaan socdaalku ujeeddadiisu inay ahayd degmada cadalle laakiin aysan u hagaagin ama ku guulaysan in xubnuhu ay tagaan waa kan xildhibaan geelle
wax kaloo dhiba ma jirin madaxweynuhu wuxuu soo korbaaray degmada warshiiq isigii madaxweyne ku-xigaane ku-xigeenka iyo xildhibaanada iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaa meesha ka jiray mashaariic oo korontada korontada ah iyo daal biyogeelin ayadaasayna soo kormeereen kadibna waxay meeshaas ka soo baxayna wasiirka arrimaha gudaha shir jiraayad korontadas oo dadka u sheegay waan garta marka ma dhaba inay waawaan u aadeen oo arrin dagaal cadallo quseeya ay xalkiisa raadinayeen maya maya maya mashaariix socotay oo madaxweynuhu markii horeba keenay iyo madaxweyne ku-xigeenka markii horeba iyagu ay dhagax laga rakeeneen oo ahay qayb koronto ah oo casrig oonu koro fiilooyin ku shaqeyno si electronic ah oo casriga meesha inay shaqeyn wishii inay socoto iyo ceel mashruuc meesha ay laga soo biyigelinay inuu shaqeynayo barnaamijka noocaasi inay mashaariicdii la la howlgeliyay inay dhamaystirantay ay kormeer ku sameynayeen waaya marka wax qabiil oo dagaalama iyo wax meesha dagaal ka jira midna ma jirin ee, ma u socdeen cadalle inay aadaan qorshadu qayb ma ka ahayd madaxweynaha iyo wafdigiisa hadana ee, ayadana wa waxay ahaaday waa wado kale kulle ayadana ma safar kusoo xiga waay Ee, laakiin hadda waa soo laaba ma madaxweynaha wuu ku sugan yahay magaalada xamar ee, mudan xildhibaan warar sheegaya in madaxweynuhu iyo wafdigiisa oo adiga qayb ka ahayd qorshoodu ahaa inay warshiq maraan oo ay ka tagaan oo cadalla tagaan oo dagaal beeleed ay xaliyaan mar dambe oo caawahana waxaa la sheegay inay geli waayeen degmada cadalla oo ay soo laabteen xaalado dhinaca amniga ah maxaa ka jira wararkaas absolutely absolutely taas aniga la socday waa been wax qabiil oo meesha ku dagaalamayna ma jiraan wax ee, dagaal beeleed oo kale wax argagixisa ah oo ama looga baqa cadaalada ma jiraan dadka deegaankana ee, gudoomiyaha degmada warshiiqna waa jooga gudoomiyaha ee, degmada cadaalana waa waa isigana wuxuu ahaa goobjoog de- wuxuu ahay ee, dadku waa isku furnaayeen mugii meesha dowladnimaa ka jirta wax qabiil meesha ku dagaalamaa ma jiraan waa been iyo dacayd waxaas waaya warshiq ee, deegaanka iyo dadka markaad aragteen ee, maxaa idin kaga baxay
dadku eh, in horumarin la sameeyo oo la- la- mar walba nala kor joogo oo la yimaado oo maamulka gobolka iyo midka dowlad goboleedka madaxweynuhu eh, waxay codsadeen in dadka wadooyin loo dhiso in dadka oo isbitaalada la horumariyo in waxbarasho la horumariyo eh, in khayraadka badda laga faa'iidaysto warshado la helo waxaas ayay madaxweynuhuna kala shireen waana soo dhamaysanay si farxadayna kusoo dhamaysay
waaya ugu dambeyn eh, maxaa ku talinaysaa deegaankaas iyo dadkiisa iyo guud ahaan hirshabeellaba ee, waxay ka mid tahay meelaha u baahan horumarinta ee ammaankana uga baahan in wax laga qabto
ee, dhanka horumarka waxa waaye hirshabelle hadda waxaan aad maadaama maamulka ugu dambeeya la dhisaan nahay waxaan ka shaqaynaynaa horumar waxaan ka shaqaynaynaa ee, in dadkaas xeebaha tu- degmooyinka ku tirsan oo dhan inay helaan kal- warshado ay kalluunka kusoo saaraan inay helaan biyogelin biyo macaan inay helaan wadooyin inay helaan ee, koronto sida midda warshaq la geliyo